ka heer federaal iyo guddiyada dastuurka baarlamaanka dowlad goboleedyada war murtiyeed sagaal iyo tobankii abril laba kun siddeed iyo toban horudhac shir wada tasha oo socday muddadii u dhexaysay siddeed iyo tobankii ilaa sagaal iyo tobankii abril laba kun iyo siddeed iyo tobankii laguna qabtay magaala madaxda muqdisho ee waxaa laiskugu yimid guddiyada dastuurka heer federaal iyo guddiyada dastuurka baarlamaanada dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxaa shirka madasha daafuray guddoomiyaha aqalka sare waxaa soo xiray shirka madasha guddiyada dastuurka sii hayaha xilka guddoomiyaha ahna guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa hadal ka soo jeediyey xafladda furitaanka guddoomiyaha baarlamaanka puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle sida uu qabo dastuurka kumeel gaarka ah qodobkiisa boqol iyo soddon iyo saddexaad farqadda sideedaad xarafka a b c d iyo gaar ahaan xarfaha xarafka e ee kaasoo sheegaya guddiga la socodka waxay howlgeliyaa waxay howlgelinayaan golayaasha sharci dejinta ee la dowlad goboleedyada xubinta ka ah federaalka kuna daraan waxyaabaha ay soo gudbiyeen oo laysku waafaqay waxaana wax ka bedel la soo jeediyey haddii arrimuhu ay taabanayaan danaha gobolka haddaba shirka waxaa looga tashaday qaabkii ay u wada shaqayn lahaayeen guddiyada sare ku xusan arrimaha shirka looga hadlay muddada shirka uu socday waxay guddiyadu soo bandhigeen kana doodeen qodobada badan oo ay ka mid yihiin hanaanka geedi socodka dib u eegista dastuurka iyo hay-adaha ku lugta leh xog wadaagid geedi socodka dib u eegista dastuurka howlihii qabsoomay ilaa iyo hadda si warbixinta iyo tala soo jeedinta guddiyada dastuurka baarlamaanada dowlad goboleedyada dalka d dood ku saabsan qaabka wada shaqaynta madasha guddiyada dastuurka heer federaal iyo dastuurka baarlamaanada dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka qodobada la ysku waafaqay falaqayn dheer kadib guddiyada dastuurka heer federaal oo kala ah guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiyada dastuurka baarlamaanada dowlad goboleedyada xubinta ka ah dowladda federaalka waxay isku waxay isku waafaqeen qodobada hoos ku xusan in ay yeeshaan madal kulmisa guddiyada dastuurka heer federaal oo kala ah guddiga la socodka dib u eegista guddiga madax bannaan ee dib u eegista dastuurka iyo guddiyada dastuurka baarlamaanada dowlad goboleedyada puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle si loo xoojiyo iskaashiga khibrad wadaagga xog wadaagga iyo wada shaqaynta guddiyada labo hoggaanka madashu wuxuu ka koobman yahay wuxuu ka koobnayaa toddoba xubnood oo kale ah guddoomiyaha guddiga la socodka dastuurka oo ah guddoomiye guddoomiyaha guddiga madax bannaan oo ah guddoomiye ku-xigeen guddoomiyaha guddiga dastuurka puntland xubin guddoomiyaha guddiga dastuurka jubbaland xubin guddoomiyaha guddiga dastuurka koonfur galbeed xubin guddoomiyaha guddiga dastuurka galmudug xubin guddoomiyaha dastuurka hirshabeelle xubin madashu waxay kulmi doontaa saddexdii bilbo biloodba mar ama marka loo baahdo kulamo deg deg ah waxayna ku kulmaysaa muqdisho iyo xubnaha dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka hadbatii laysla garto afar in la dardargeliyo geedi socodka dib u ogista dastuurka laguna dhammeeyo muddo laba iyo toban bilood gudahooda ah sida ku cad qorshaha howleedka hay-adaha dastuurka heer federaal shan si loo loo hubiyo lahaanshaha soomaalida ee dastuurka waa in lagu hirgeliyaa maskax maal iyo talo soomaaliyeed oo loo wada dhan yahay lix in si wada jir ah looga qayb qaato wada tashiga iyo wacyigelinta dadweynaha ee arrimaha dastuurka iyadoo la gaadhsiin doono heer gobol degmo tuulo iyo jaaliyadaha dibadda toddobo in layswaafajiyo dastuurka dowlad goboleedyada iyo dastuurka dowladda federaalka ah marka laysku raaco lana ansixiyo dastuurka afti dadweynena loo qaado siddeed hoggaanka madasha ayaa ka mas-uula dejinta ajendayaasha kulamada gaarsiinta guddiyada kale diradda casuumadda iyo diyaarinta iyo qaybinta hadal qoraarhka sagaal in la dhowro xuquuqda haweenka iyo dadka naafada ah toban in la dardargeliyo layskana kaashado sidii xukuumadda federaalka ah xukuumadaha dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadirba go-aan deg deg uga gaari lahaayeen qodobada hore loogu gudbiyey ee quseeya arrimaha khayraad qaybsiga awood qaybsiga maamulka maaliyadda guud iyo arrimaha kale ee wadaxaajoodka siyaasadeed u baahan si aysan dib u dhac u keenin dhammaystirka dib u eegista dastuurka wakhtiga loogu talagalay kow iyo toban in madashu ay samaysato xeer hoosaad qeexa ee dhammaan howlaha u yaal laba iyo toban madaxa madaxda madasha guddiyada dastuurka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxay kala saxiixdeen heshiis is afgarad oo u dhexeeya saddex iyo toban waxaa la isku raacay in ay yeelato madasha marjac oo ka kooban guddoonka golaha shacabka guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo guddoonada baarlamaanada dowlad goboleedyada kale ah puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug iyo hirshabelle baaq waxaan si wada jir ah baaq ugu jeedanaynaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya guddoonada baarlamaanka federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya inay taageero wax ool ah ka geystaan dib u eegista dastuurka mahadnaq waxaan mahadnaq weyn loo jeedinayaa guddiyada dastuurka heer federaal oo kulankani soo qabanqaabiyey iyo hay-adda u n d b iyo deeqbixiyayaasha kale ee qeyb muhiim ah ka qaatay dhaqaalaha ku baxay shirkan sidoo kale waxaa mahad gaara loo celinayaa guddoonada iyo guddiyada dastuurka dowlad goboleedyada oo kaalin mug leh ka qaatay kulanka iyo kasoo isla markaasna sameeyey kasoo qaybgal buuxda wabilahi towfiiq